wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yuusuf maxamed ayaa magaalada jenefa ee dalka switzerland uga qeyb galaya shirweynaha boqol saddex iyo tobanaad ee shaqaalaha caalamiga ah ee socon doona inta u dhexeysa labada ilaa afar iyo tobanka bisha juun laba kun shan iyo labaatan shirkan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda shaqaalaha adduunka ee international labor organization ayaa waxaa isugu yimid shaqaalaha loo-shaqeeyaha iyo wufuud ka kala socota dowladaha kuwaasoo gaaraya boqol siddeetan iyo toddoba dowladood oo xubnaha ka ah i l o waxaa lagaga hadlayay arrimo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan mabaadi'da aas-aasiga ah iyo xuquuqda shaqada ilaalinta khataraha noolaha ee deegaanka shaqada iyo shaqo hufan iyo daryeelka bulshada wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya yuusuf maxamed ayaa ka warbixiyey shirka shaqaalaha ee uga qeybgalayo dalka switzerland marka shirkaasa meesha noogu furmay waana shir runtii maala mud gaar u leh duli soomaaliyeed waana meel runtii maala lagu soo bandhigi kara guulaha duli somaal ay gaartay dhanka shaqada ha ahaato maala shuruuda ugu horeeya sharci shaqada iyo shuruuda maala la xiriirta sida maala badqabka caafimaadka goobaha shaqada iyo shuruuda maala la xiriirta maala shaqada unemployment shaqlaanta iyo qaab ugu habboona maala runtii maala duli soomaaliya ay ugu diyaarsan tahay inay maala ay kor u qaada aqoonta ama xirfada dheera soomaaliyeed waana shur runtii maala sacad la ahaa arrintan waa ka qaybgalka shirkan ilo waa fursad qaran soomaaliyana waxay u baahan tahay inay si firfon ugu dhex muuqato shir noocan oo kalena waxay u tahay guud oo runtii la taaban kara waxay noo saamayn doontaa in dowlad soomaaliya ay soo bandhigto mala mala himilooyinka la xiriira dhanka shaqa abuurka iyo horumarinta dheerada ilaalinta xuquuqda shaqaalaha ama maala saad ka warqabtid maala dowlad soomaaliya waxay maala ay ansixisay decent counter program ama shaqa sharfan marka waana meel runtii ay noo saamixi doonto dowlad soomaaliya inay maala meesha ay ka joogto adduunka la tusiyo shirkan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxaa looga hadlaa dhibaatooyinka loo geysto shaqaalaha dhalinyarada isbedelka cimilada iyo nabadguurka deegaanka